بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkii shalay yah kun casharkii shalay kun lix boqol sagaashan iyo sagaal can الrabaab أm الraaئx binti sulayc waaye casharka binti dulaycaan akriyey marka dulayc ma jira marka waa binti sulayc waaye sulayc waa bisaadi اlmuhmala marka meeshaas xoogaa sidaas loo saxo yani anaa afdo ayb qaala bismi اllahi الرaحmaan الرaحيim qala الإmaaم أbu cabdالlaahi mxamed بn يزيid بn maajه raximah اllahu taعaalى baab fي صiyaami ywmi fي sabiili الlah baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii صiyaami yowmin maalin soonkeeda la soomo fii sabiili الlahi lagu soomo ilaahay jidkiisa dhexdiisa yacnii qofka isagoo jihaadka ku jiro maalin uu jihaad ku jiro inuu soomo fadliga ay leedahay wixii kusoo arooray وبالإسناaد qال xdثnا محمد بن رمح بن المهاaجر qال أخبرnا الليث بن سعد عن بن الهاd ويزيد بن عبدالله بن الهاd عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عyاaش وهو الزرقي الأنصاaري أبو سلمة المدني ثقة عن أبي سعيد الخدري qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم nebigu wuxuu yidhi man saama yowman maalin qofkii sooma fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku soomo fii sabiilillaahi marka la idlaaqo macnaha waxaa laga wadaa jihaadka qofkii jihaadka dhexdiisa ku soomo isagoo jihaad ku jira yacnii dhexdii sooma saas marka waa loo macneeyaa fii sabiilillaahi mararka qaarna macno guudaa la siiyaa oo yani ilaahay jidkiisa isagoo daaca alla ku dhex jiro ama ilaahay dartiisa u soomo alimaamu albukhaari xadiidkan wuxuu dhex geliyeyba kitaabuuljihaad waxaana muuqanaya marka fii sabiilillaahi mar haddii sidaas oo kale loo sheego isticmaalka sharcigu wuxuu ku badan yahay jihaadka ayb marka qofkii isku dara marka jihaad iyo soon isku dara way macnaha ajar weyn buu helayaa haddii marka laakiin ay ay noqoto soonku inuu ku daciifayo oo markaas xataa ramadaan isagoo abaaba markaas in la afuro ay fiican tahay walidaalika nebiga sal lla ly slam markii uu tegey markii fatxu maka ay ku dhowaadeen cadowga agtiisa ay ku dhowaadeen waa kii markii yidhi cadowgii baad kusoo dhowaateen waalfitru aqwaa lakum waxaana idiin wanaa idiin yacnii idiin xoog badan inaad afurtaan ayaa idinkaga karti iyo awood aad ku karti badan tihiin inaad soomanaataan marka wuxuu amray in la afuro nebiga sal ll ly slam ayb marka laakiin hadduu labadiiba isku wadi karo wax dhiba ma laha waana sida fadliga badanoo hadda midda hadda xadiidkan uu tilmaamayo man saama yowman maalin qofkii sooma fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku sooma baacad allaahu ilaahay waa fogeynayaa bidaalika kaagaa sababtiisa soonkaa sababtii bidaalika alyowmi maalinkaa yacni soonkiisa dar yacni sababkeeda annaara naartuu ka fogeynayaa min wajhihi wejigiisa sabciina khariifan toddobaatan sano meel loo socdo ayaa ilaahay wejigiisa uu naarta ka fogeynayo ayb xadiidkan isnaadkiisa waa saxiix bukhaari iyo muslim labadaba waa wariyeen waxaana laga qaadanaa macnihii oo u tarjamay وبه qال xdثnا هiشhام بن عmاr qال xdثnا أنس بن عyاaض وهuو أbو dمرة ثqة qال xdثnا cبدالله بن cبدالعزيز الlayثiي وهuو المdني ضعيiف واkhتلط بأkhrة من أفrاad بن mاaجة iبن mاaجة un baa u wariyo kتب ستة iبن mاaجة un buu kusoo arooray عن المqبuري عن أbي هريرaةa qاaل qاla رasuuل الlahi slى الlه عlيه وsلم nebigu wuxuu yihi man saama yowmا maalin qofkii soomo fii sabiili الlah ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku soomo زaxزaxa allahu ilaahay wuu ka fogeeyaa wajhahu wejigiisa can الnaari buu ka fogeynayaa sabciina khariifan toddobaatan sano toddobaatan sano ilaahay wejigiisa naarta kaga fogeynaa qaala baabu maa jaءa fi الnahyi can صiyaami ayaami الtashriiq baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu baabaya jaa-a ku yimid fi nahyi iska reebidda layska reebo oo layska reebay can صiyaami ayaami الtashriiq ayaamu tashriiqa soonkeeda layska reebay maalmaha ayaamu tashriiqa in la soomo ayaamu tashriiqana waxaa laga wadaa kooiyo bisha dulxijo kooiyo tobankeeda iyo labiyo tobanka mutafaqaa lagu yahay saddexda tobanka ma lagu daraa cinda shaafici waa lagu daraa oo meeshaas marka waa koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddex-iyo tobanka dilxija markii la ciido macnaha maalinta tobnaadka oy ciidda tahay saddexda beri oo ku xigto saddexda maalmood ee ku xigto waaye saddexda maalmood ayaa mutashriiqa layidhaah waxaana sidaas loo dhihi jiray hilibka ay dareeriyaan ayay qoraxda ku wara jireen ayb oo marka maalmaha hilba waradkaa la yidhaah ayb maalmaha marka in la soomo nahyiga ku soo arooray wa bihi qaala xadaثana abu bakr bn abi shayba qaala xadaثana cabdالraxim bn sulayman can moxamed bni camri wa ibni calqama can abi salamata can abi hurayra qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslm nebigu wuxuu yihi ayaamu minan maalmaha minaad ayaamu aklin wa shurbin maalmaha minan la joogana waa koo iyo tobanka labaiyo tobanka saddex-iyo tobanka oo ayaamu minan marka la yidhaha koob iyo tobanka waa yowmu اlqari labaiyo tobanka waa yowmu nafri اlأwal saddex-iyo tobankana yowmu nafri الthaani ayaamu minan maalmaha mina ayaamu aklin cunis maalmahoodu waaye wa shurbin cabid waa maalmo wax la cuno wax la cabo mar haddii marka maalmo wax la cuno ay yihiin waxna la cabo meeshaas maxaa laga qaadanaya inaan la soomaynin waayo soonku cuniddii cabiddii buu ka hor ayuu did ku yahay mar haddii maalmo wax la cuno waayo sharcigu uu yihi maalmo la soomo ma ahanay ka dhigan tahay marka macnaheedu sidaas sidaan marka mutlaq miyaa ama sidaan may caam ku tahayoo yacni caam miyay ku tahay qof kasta oo ayaamu tashriiqa in la soomo qof walba xaaraan miyay ka tahay ama ma laga reebay madhabka shaafici jadiidka qowlka jadiidka wuxuu ku socdaa isaga sidaas oo cid soomi karta ayaamu tashriiqa ma leh oo waxau yidhaahdaa marka shan maalmood soonkooda xaaraan ah yowmulfitri iyo yowmuladxaa iyo ayaamu tashriiq qowlulqadiimku laakiin wuxuu leeyahay qofka mutamatica ah ee xajka tamatuca sameeyey neefkii ou qali lahayna waayey ee alla uu yidhi faman lam yajid fa siyaamu halaathati ayaamin fi lxaji qofkaas waa ka dhiga karaa saddexdaas maalmood oo mina la joogo oo isagu ayaamu tashriiqa inuu soomo waa u bannaan tahay ligayri waajidi lhadyi ninkii yacni hadyi waayey yani qofkii hadyi waayey oo uu ku dhacay awood la-aan ama xoolihii uu qalaayay maba haystaba soonuu u beddeshay saddexdii maalmood waa ka dhiga karaa maalmaha ayaamu tashriiqa xadiid ibni cumar iyo caa-isho ayaana ku soo arooray nebigu wuxuu u ruqseeyey maalmaha inay soomaan qofka mutamatica ee hadyi waayey waa u ruqseeyey saa ay dhahayaan marka xadiidkaa ibnu cumar iyo caa-isho ay warinayaan baa daliil u ah qowlka qadiimka ee madhabkuna saas u ah wacalaa haada marka la fiiriyo xagga deliilka marka la fiiriyo qowlulqadiimka ayaa marka deliil ahaan deliilkiisu xoog uu leeyahay ayb wbihi qaala xadaثna abu bakr bnu abi shaybة wacaliy bnu muxamedi qaala xadaثna wakiicu can sufyaana wahuwa اthawriyu can xabiibi bni abi haabiti can naafic bni jubayr bni muطcim can bishri bni suxaymin ana rasuula اllahi sal slm khaطba ayaama tashriiq ayaamu tashriiqi buu qudbeeyey nebiga faqaala waxau yihi laa yadkulu اljannata jannada ma gelaayo ilaa nafsu muslimat naf muslimad a maahane jannadu ma gelayso cid kale meeshaa marka waxaa laga qaadanaa gaal inuusan jannada gelaynin qof gaalnimo ku dhintay janno ma gelaayo oo ilaahayba gaalnimo uga hori oo yacnii maalinta qiyaama ku qaabilay gaalnimo ku qaabilay kaasi janno ma gelaayo marka waxaan la leeyahay almilla alibraahimiya iyo diin ibraahim iyo aan ku wada jirnaa kulligeen waa toosannahay muslimka iyo yahuudda iyo nasaarada kulligood waa fiican yihiin jannaday gelayaan la dhahaayo warka sidaas la dhahaayo warkaasi war eber ah waay oo taafih ah waay qofka aaminsanna waa ku gaaloobaaba macana lianna diin ulislaam diin aan ahayn inay xaq tahay haddaad rumayso oo tasxiixiso waaba gaalnimo macana ayb waa lagu gaalooba arrintaas mas'aladaas marka ma ahan mas'alo oo meel dhow joogta yaan loo malaynin macana ayb millatu ibraahim maxay tahayse millatu ibraahim hiya diinu moxamed waay sal alla cl slam waayo ilaahay wuxuu yidhi maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kana xaniifan muslima ina awla nnaasi biibraahiima laladiina itabacuuhu wahada annabiyu waladiina aamanuu wallahu waliyu lmu'miniin qofaan nebi moxamed rumaynin soo millat ibraahim u haystaa ma haysta millatu ibraahim ayb meeshaas marka in aada loo fahmsanaado waa muhim gaal qof gaalaa dhimanaayo xoogaa agoon iyo dad masaakiin quud quudinayay quudi jiray marku dhintaba waxaa la leeyahay qofkan hebelaa dhintay ama heblaayaa dhimatay ahlujanno waayaa laleeyahay ahlujanno saasay dhahayeen gaal isagoo ah nebi moxamedaba wuxuu leey laa yadkhulu ljannata ilaa nafsun muslima naf muslimada maahane wax kale jannada ma gelaayo ilaahayna wuxuu yihi waman yabtaqii gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi اlaakhirati min alkhaasiriin waxaa kaloo alla yidhi inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wamaa lilظaalimiina min ansaar ayb waxyaabahaas oo dhan marka aayaadkan iyo nusuustan saasay tusahay ayb qofkan haddii iimaan laga waayo si kasta ha u fiicnaado adduunyada wax waa lagu siinaa laakiin aakhiro inuu wax ku helo oo uu janno ku galo acmaasha wanaagsanoo uu samayna iimaana asal u ah haddii iimaan la waayo waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin way fajacalnaahu habaa'an manhuuraa ayb wa ina haadihi alayaama maalmahaanna ayaamu aklin wa shurbin waa maalmo wax la cuno wax la cabo marka maxalushaahidka hadda meeshaana u keensaday qaala baabun fi اnnahyi can siyaami yowmi اlfitri waaladxaa ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nahyi iska reebidii buu u baab yahay caddaynteeda can siyaami yowmi اlfitri maalinta yowmulfitriga soonkeeda waaladxaa iyo yowmu ladxaa soonkeeda labadaa maalin yowmuladxaa waa tobanka dulxija yowmulfitrina waa maalinta koowaad bisha shawaal yacni in la soomo iska reebidda la yska reebay wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa yaxya bnu yacla ataymiyu wa huwa alkuufiyu hiqatun can cabdilmalik bni cumayri can qazacata can abi saciidin can rasuuli اllahi sal l slama annahu nahaa wuxuu reebay nebiga can sawmi yowmi اlfitri wa yowmi اladxaa yowmu lfitri iyo yowm ladxaa soonkeeda ayuu reebay in la soomo marka qazaca waa qasacatu bnu yaxya albasriyu waxaana xadiidkan laga qaadanaa labadaa maalin aan la soomi karin soon guntan maayaba ma jiraba laa mid farad oo yani haddaad qallo aada qallayso oo tiraahdid maalan soon lagugu lahaa maalinta ciidda inaad qallayso aad isku daydo maba xir maayaba soonkaas haddii aada isku daydo in aada soon nadar ah iskaga iska samayso ma ansaxayo waxaas oo dhan ma ansaxayo xataa haddii qofku uu yidhaahdo hebel maalinkuu yimaado ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan soomo markaasuu wuxuu yimid maalin ciid ah ma guntan maa ma guntan maayo kaas hataa ma guntan maayo lianna yowmulfitri ama yowmuladxaa daraf uma aha soon yani darafba soon umaba ahanba maba yani xataa hadduu qofka soomo soon ma la dhahayo macnaheedu wuxuu noqonaa qofka waa un iska baahan yahay maahane waxba soon ma guntan maayo ma xir maayo ayb wabihi qaala xadaanaa sahlu bnu abi sahlin wahuwa almulaqbu bizanjala qaala xadaanaa sufyaanu wahuwa ibnu cuyayna sufyaan bnu cuyayna can الزhriyi can abi cubaydi qaala shahidtu اlciida ciidan xaadiray maca cumar bni الkhadaab fabada'a bالsalaati salaadou ku bilaabay qabla اlkhudbati khudbada ka hor faqaala wuxuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama nabiga nahaa wuxuu reebay can siya can siyaami haadayni اlyowmeyni labadan maalmood soonkooda yowmi اlfiطri wa yowmi اladxaa ama yowmu اlfiطri fa yowmu fiطrikum yowmu lfiطrigu waa maalintaad afuraysaan min siyaamikum aa ka afuraysaan wa yowmu ladxaa yowmu ladxaadana ta'kuluuna fiihi waxaad cunaysaan dhexdiisa min laxmi nusukikum camalkiinna ama nusugiinna gowriciinna udxiyadiinna hilibkeedaad ka cunaysaan maalinta adxadana marka labadaa maalmood soonkooda waaba xaaraan macnaha hadduu xataa qofka kas isagoo og inay yowmulfitri tahay ama yowmuladxaa ay tahay oo u soomo waaba ku dembaabaaba xataa ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii siyaami yowmi اljumucati maalinta jumcada soonkeeda wixii ku yimid buu u baab yahay cadaynteeda wabihi qaala xadaثana abu bakr bn abi shayba qaala xadaثana abu mucaawiya wahuwa moxamed bnu khaasim adariir وxفص بن غyاث عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي هريرةa qاal نahاa رasuul الlahi صلى اه ل sلم nebigu wuxuu reebay can sوم yومi الجuمcaةi maalinta jumcada soonkeeda إlaa yowm qablahu maalin ka horeeya maahani أw yowm baعdahu ama maalin ka dambeeya maahani in lagu daraayo macnaha ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaa jumcada keligeed in la soomo in nahyi ku soo arooray keligeed oo aan waxna laga maalin ka horna aan wax lu aan soomeynin qamiista aan lala soomeynin ama sabtiga aan lala soomeynin waa la reebay oo markaa jumcadii in marka lagu aadiyo soon iyada haddii laakiin jumcadu ay ku soo aado soon munaasabad sanawi ah leh maalan carafadii baa jumco ku soo aaday maalan carafadii jumcay ku soo aaday qofku waa soomi karaa jumcada keligeed markaas xataa leanna waxa uu soomayo yowmu carafo waay maana maqsuudkiisu jumco ma aha ayb waana fiican tahay inuu maalinta ka horeysana iskaga darsado ilaa ayaam ayaan khayr badan waa iyada maalmaha tobankaa lafteeda sida uu keeni doonaba nacam haddii laakiin jumco keligeed uu soomo xataa dhib male markaas ee marka waxaa la diidayaa in jumcada iyadoo loo qasdaayo soon lala aado lala daydo jumcada keligeed loo gooniyaalo habeenkeedana in qiyaam lagu gooni yeelo waa la reeba xataa habeenkeeda oo qiyaamuleylka qofka inuu iska wataa fiican laakiin jumcada keliya inuu iskaga qasdo ma ahailaa yowmun qablahu ow yowmun bacdahu maalinta ka horeysa waa qamiis maalinta ka dambeysana waa sabti waxaa laga qaadanaya marka sabtiga in la soomi karo laftiisa haddii maalinta ka horeysa oo jumcaha lagu daraayo وبه qال xdثnا هiشhام بن عmاar qال xdثnا سفyان بن عuyaynة عن cبدالحميد بن جuبyر بن شhيبة وهو الxجبي المkي ثqة عن محمد بن عباad بن جعفر qال سألت جابر بن cبداللahi baan su-aalay وأna أطuuف بالbeyt anoo kacbada طwaafayo أnhاa rasuul الlahi صلى اه sلم nebigu ma reebay can صiyaami yومi الجuمcaةi maalinta جuمcada soonkeeda nebigu ma reebay qaala nacam buu yidhi haa warabbi hada albeyt kacbadan rabbigeedan ku dhaaranayaayo beytkan rabbigiisaan ku dhaaranayaayo waa reebay xadiidku marka waa saxiix hishaamu ibnu camaarna waa la mutaabaceeyey ayb wuxuuna dhihi jiray sababta marka maxay tahay xadiidka marka muslim iyo bukhaari iyana waa wariyeen dabcan bukhaariga wuxuu ziyaadinayaa hayr abi caasim an yanfarida bisawmin yani in uu soon jumcada ku gooni yeelo waayo wax taas lafdigaasaa ku jira wabihi qaala xadaثanaa isxaaq bnu mansuur qaala akhbaranaa abu dawuud huwa الطayaalisiyu qaala xadaثanaa shaybaan wahuwa shaybaan bnu cabdالraxmaan الnaxwiyu can caasim waa ibn abi najuud ama caasim ibnu bahdalah can zirin can cabdillaahi bni mascuudi qaala zir bnu xubaysh waa zir can cabdillaahi bni mascuudi qaala qala maa ra'aytu rasuula اllahi sal l slam waxaa yarayd intaan arkay rasuulka yufdiru yowma aljumucati maalinta jumcada isagoo afuran yani waxaaba yarayd buu yihi nebiga oo jumco afuran inaan arko meeshaas maxay ku tusee marka waa soomi jiray waay soomaha waa soomi jiray bay noqone xadiidkanna marka isnaadkiisu waa xasan waxaa lagu xambaaraa marka inuu maalin kale ku dari jira jamcan bayna alaxaadiid si axaadiidta loo jamciyo haddii qof hadda uu xadiidkan qabsado midna kii hore uu- uu jiito hadduu mid kii hore keligiis qabsado midna uu qabsado midkan dambe axaadiidta in laysku garaaca ka imaanaysaba nacam oo kana uu hadalka nebiga ku murmo kana hadalka nebiga uu dood ka dhigto kana uu dood ka dhigto sidaasna marka ma fiicna axaadiidta haddii la jamci karo waa la jamciyaa walidaalika imaamu tirmidi wuxuu yidhi waqad istaxaba qowmu min ahli اlcilmi waxay sunneeyeen siyaama yowmi اljumuca maalinta jumcada soonkeeda wainamaa yukrahu an yasuuma yowma اljumucati laa yasuumu qablahu walaa bacdahu jumcada waxaa la kahanaa buu yidhi in la soomo marka aan maalin horteeda la soomaynin gada ama gadaasheed aan la soomaynin ayb qulnaa wahada yacni ana الnabiya sal ll cl slama kaana yadumu ilayhi yowman qablahu aw yowman bacdahu haddaba marka xadiidkan waxaan ku ogaanaynaa buu yidhi oon leenahay macnuhu waxa uu yahay inuu nebigu maalin ka horeyso uu ku dari jiray ama mid ka dambayso wailaa lakaana tanaaqada bayna nahyihi can ifraadihi wa bayna ficlihi jala الnabiyu salى اllahu calayhi wasalam can dalika wailaa nahyiga iyo iyo waxaa iska hor imaanaya ficilka nebiguna in iska hor imaadaan hadalkiisa iyo ficilkiisa waa ka weyn yahay rasuulka saas macna ayb haddii la jamci waayo laakiin ficilka iyo qowlka see la yeelaa haddii qowlka iyo ficilka la jamci waayo qowlkaa la hormarinaa macna leanna ficilka waxaa lagu xambaaraa khusuusiye nebiga inuu gaar u yahay yaa lagu xambaari karaa ma ayb marka baababkaasna marka baabu tacaarud iyo usuulka marka la lagu jiro yaa loogaga hadlaa qaala baabu maa jaa fi siyaami yowmi الsabti baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaa-a ku yimid fii siyaami yowmi sabti maalinta sabtiga soonkeeda wixii ku yimid marka sabtiga ma yani soonkiisu waa sidee wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa ciisa bnu yunus can thawr bni yaziida can khaalid bni macdaana can cabdillaahi bni busrin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa tasuumuu yowma asabti maalinta sabtiga ha soominina ilaa fiima ifturida calaykum wixii laydinku farad yeelay maahane fain lam yajid axadukum midkiin haddii uunan helin ilaa cuuda cinabin cinab qobkiis ama laantiis maahane wax kale hadduunan helaynin ilaa cuuda cinabin cinab laantiis maahane wax kale hadduunan helaynin ow lixaa'a shajaratin buu yidhi ow qaala lixaa'a shajaratin ama geed qobkiis yacni geed yacnii geedka marka la fiiqo waxaa marka diirkiisa yacni geed diirkeed maane wax kale hadduunan heli karin falyamassahu ha dhuuqdhuuqo oo ha nuugo falyamdaqhuna waa ha calaliyana waa timid ha cuno yani maalintaa ha taxqiijiyo inuu afuro waay man mubaalaga fi liftaar waay waxaa lagu xeel dheeraana maalintaa sabtiga in qofku sidau ku afuri lahayba ha ku afuro ilaa soonka laydinku farad yeelay un maahani xadiidkan marka ka kale aan ku darna markaas aan horta ka hadalno wabihi qaala xadaanaa xumayd bnu mascadata qaala xadaanaa sufyaanu bnu xabiibin can thawr bni yaziida can khaalid bni macdaan can cabdillaahi bni busrin can ukhtihi riwaayadii hore maxay ahayd wuxuu ugu soo celinaa kii hore cabdullaahi ibni busri ayaa warinaya waa musnadu cabdillaahi ibni busrin kanna waa musnadu ukhtihi asamaa binti busr qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sal l slam fadakara naxwahu buu sheegay xadiidkan marka culummadu marna riwaayadiisay ka hadlaan marna diraayadiisa bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin ayagu waa daciifinayaan xadiidka a'imada daciifinaysana waxaaba ka mida maalik waa ku mubaalaqooday weliba imaam maalik wuxuu yidhi hada kadibun been waayo yiri kan oo ma ansixinoo ka wadaa imaam maalik sidaas in la eg qaar kalena waxayba ku daciifinayaan cillo ah idiraab siyaalo kala duwan baa xadiidka loo wariyey oo in idiraab uu ku jiro yaa marka yacni mar waxaa laga dhigay min musnad cabdillahi bni busr mar can ukhtihi baa laga warina mar base idiraabkaasna a'imada qaaraa ku cileeyey qaarna way saxiixiyeen culummada xadiidkan kuwa saxiixiyey marka diraayada xadiidka maxay ka dhigeen see loo fahmaa waxay yidhaahdeen akharu ahlilcilmi waxaa laga wadaa sabti keligiis in la soomaa la diidaa oo in lagu soon lagu gooni yeelo maalinta sabtiga oo haddii marka sabtiga maalin laga hormarinayo jimcihii sabti la soomaayo ama sabtiga xad la soomaayo dhib ma laha xadiidkii horeyna soo qaadanayaan maalinta jumcada ha soominina ilaa an tasuumuu yowman qablahu ow yowman bacdahu marka kaas ow yowman bacdahu nas waxay ku tahay in sabti la soomi karo nas ay ku tahay taas juweyriya markuu arkay nebiga sal ll ly slam iyadoo soomanna maalin jumcaha wuxuu yidhi asumta amsi shalay ma soontay mayay tiri tasuumiina qadan berri ma soomi rabtaa qaalat laa maya idan fa afdirii hadda iska afuru yidhi marka marka tasuumiina qadan maxay tahay mar qadan jumca la jooga qadan maxaa waaye waa sabti sawmu daawuud markii nebiga uu sheegayay wuxuu yidhi kaana yasuumu yowman wayufdiru yowman sabti oo kusoo aadaa soo maaha haddii usbuucan ounan sabti uga soo aadin kan dambe laa maxaalata sabti uu kusoo aadaa nebiguna kama reebin sala allahu calayhi wasalam waa badan tahay marka axaadiidta sabti in la soomi karo tilmaamayso kuwaan marka in lagu xambaaro waxaa la diidaya inay tahay ifraadka keligiis in lala doonto sidaas culamaa qabta waana u badan yihiin culummada qaar kale waxayba leeyihiin in sabtiga soon loola qasdaaba fiican xadiidkanna waa mansuuq bay dhahayaan oo miman maala ilaa dalika waxaa ka mid ah alimaam abu daawuud oo xadiidkan markuu soo saaray wuxuu yidhi mansuuqun xadiidkan waa la nasakhay dadka qaar marka wixii nasakhay ma fahamsana wejhu naskhi ma fahamsana waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan aawe xadiidka nasakhay ma keenin abu daawuud inay dhahaan laakiin abu daawuud muxuu ka wadaa wejhu naskhi waxay tahay markii hore nebigu ahlu kitaabku waafaqi jiray mushrikiintana waa khilaafi jiray xaalatuhu luulaa saasay ahaa jirtay axaadiidna waa ku soo aroortay lianna gaaladan waa kala dhow yihiin ahlu kitaabkaa dhow mushrikiintaas ayaa fog wuxuu samey jiray marka kaana yuwaafiqu ahlalkitaab wixii aan laga reebin mushrikiintana waa ka waa khilaafi jiray markii dambena oo mushrikiintii intoodii badneyd ay soo islaameen carabta gaalada markaas joogta waxay noqdeen markaa yahuuddii madiine iyo agaarkeeda joogtay iyo markaa ahlu kitaabkii fii aakhiri xayaatihi ahlu kitaabkii waa khilaafay marka haddii marka aada taas fahamto wejhu naskhiga waa fahmay sida aada u fahmaysana waxa ay tahay in sabti la soomo oo soon loola qasdo muwaafaqatu ahlilkitaab miya mase mukhaalafatu ahlilkitaab tay noqone waa mukhaalafatu ahlilkitaab lianna sabtigu ciidow u yahay yahuudda min sha'ni lciidna waa inaan la soomin ma og tahay ciidoodaa la khilaafa marka waa la soomaa abu daawuud markuu leeyahay marka hada xadiidun mansuuq saasuu ka wadaa aadna waxaa u sharxay ibnu xajar kitaabulibaas meelahaasuu ku sharxay ibnu xajar wuxuuna sheegay in kitaab uu ka alifayba mas'aladan oo alqowlu thabtu fii siyaami yowmi sabti kitaab uu ka alifay in la soomaba isaga wuxuuba weliba ibnu xajar wuxuu u leexanaa u eelanaa isaga in sabtiga soon loola qasdaaba saasaa markii dambeba xaalku uu ahaa khilaafan liahli lkitaab haddii laakiin la afuro oon la soomin iyagii baaba la waafaqaa markaas dhaca marka wejhu naskhiga taas waa dadka qaar marka waxaa laga yaabaa wa wixii ay un maqlaana laga yaabaa inay inta ku dhagaan wixii aynan fiirinin dad waxaad arkay mararka qaar wejhu naskhiga isaga hadduusan u caddaanin waxaad moodaa marka wixii inaynan jirin oo kale u ka dhigaa taasna waxaa keenayso dadka haddaan baxdiga lagu tababarin ama qofka uunan yacni aan lagu tadriibinin isaga dhanba qof wuxuu iska noqonaa waxa laga hadlaayo iyo waxa meesha yaalla iyo meesha wax laga baaranaa iyo waxa dhan haddii uunan aqoonin maayo sheekh ilalbani isaga wuxuu ku tegey dabcan aadna ugu adag yahay sabti inaan sideedaba la soomi karin ilaa farad maahan xadiidkanuu saxiixiyey wabitaali diraayatanna isaga saasuu fahmay laakiin a'imadii salafka ma hayno cid mutlaqan lama soomi karo dhahday sabtiga ma hayno marka isaga marka wuxuu isticmaalaya axaadiidta kale marka loo keeno wuxuu leeyahay labadan xadiid waa iscaarideen kuwa banaynaa iyo kan waalxadru muqadamun cala alibaaxati ba halkaas u aadaya man baabu tarjiixu aadaya wuxuu leeyahay nus- naska wax mancinaayo yaa laga horumarinaa midka wax banaynaayo laakiin intaan la gaarinba baabkaas ma la jamci karo haa bal akharu la'ima waa jamciyeen iyadoo marka in wax la jamciyaa ay suurtagal tahayna in la aado tarjiix sax ma aha waayo tarjiixa waxaa ku jiro ilqaa'u axadi daliileyn labada daliil midaa laga tegaa midaa la qaada lagu dhaqmaa saas waay macnuhu ee marka la jamciyana waxaa ku jiro icmaalu daliileyn wa icmaalu daliileyni owlaa min ihmaali axadihima ayb qaala baabu siyaami alcashri tobankii maalmood soonkooda wuxuu ku yimid buu u baab yahay siyaamu alcashri marka alcashru luwal min dilxija waay tobanka hore ee dilxija tobankana dabcan maalinta tobnaad lagama wado sagaalka hore toban waaba ciid iyada wa bihi qaala xadaثana caliy bnu muxamed wahuwa طanaafisiyu qaala xadaثana abu mucaawiya can اlأcmash an su- can muslimi اlbaطin can saciid bni jubayri can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam maa min ayaamin maalmo ma jiraan alcamalu الsaalixu camalka wanaagsan fiiha maalmaha dhexdooda axabu ila اllahi ilaahay ou u jacayl badan yahay min hadihi اlayaami maalmahan ou uga jacayl badan yahay ma jiraan camal saalixa ilaahay maalmahan wuxuu uga jacayl badan yahay ma jiraan yacni alcashra qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah walaljihaadu fii sabiili illaahina jihaadka ilaahay jidkiisa lagu jihaadayana qaala walaljihaadu fii sabiili illaahina ilaa rajulun nin maahane kharaja binafsihi naftiisa la baxay wamaalihi la baxay falam yarjic min dalika bishayin waxba aan ka- aan la soo noqonin kaa unbaa marka maahane ayb marka maalmaha cumuumka marka fadlu lcamali الsaalix fii hadihi اlayaam cumuumka ku jiro wuxuu u deliishanaya alimaam ibnu maaja cumuumkaas baa marka soonku waa soo gelaa marka acmaashan marka yacni maadaama la yidhi maa min ayaamin alcamalu saalixu alcamalu saalixu mar haddii yacni camalkii saalixa ahaa la yidhi camalka saalixa soonku waa ku jiraa marka xadiidkan marka cumuumkiisa wuxuu u deliishaday in la soomi karo maalmahaas waana dee dliil saxa waay ama istidlaal saxa waay ujeeda wabihi qaala xadaثanaa cumar bnu shabata bni cabiidata cumar bnu shabata bni cabiida qaala xadaثanaa mascuud bnu waasil huwa alأsraq صaaxibu الsaabariy albasriy layin اlxadiid tirmidi bnu maajaha u wariyaan can الnahaasi bni qahmin wahuwa alqaysiyu abulkhaطaab waa ضaciif can qataadata can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam maa min ayaamin maalmo ma jiraan maa min ayaami dunyaa adduunyada maalmaheeda ayaamun ma jiraan maalmo axabu ila llahi ilaahay uu ka jecel yahay an yutacabada lahu in markaa yacnii lagu la caabudo yani fiiha maalmaha dhexdeeda min ayaami alcashri uu ka jecel yahay ma jiraan ayaamaha tobanka ah waina siyaama yowmin maalin soonkeed fiiha oo maalmaha dhexdooda ah layacdilu wuxuu u dhigmaa siyaama sanatin sanad soonkeed wa leylatun fiihaa habeen habeenadaa dhexdiisa ah oo qiyaam loo istaago yacni bileylati lqadri bay u dhigmaa leylatu lqadri buu u dhigmaa xadiidkan marka waa daciif oo mascuud bnu waasila ku jiro iyo annahaas bnu qahmin oo sheekhiisa ah ayb وبه qال xdثnا هناad بن السري qال xdثnا أبوالأحوص وهuو سلام بن سليم الxنفي عن منصور وبن المعتمر عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن الأسود والأسود بن يزيد النخعي عن cائشhaةa qاaلت mا رأyت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبga ma aanan arkin saama الcaشhرa tobanka inuu soomay qaط weligii n tobanka maalmood ee hore duلxija nebiga inuu soomay ma aanan arkin xadiidkan muslimna waa werina isagoo kale caaisha waa waxay leedahay ma ma arkin bay leedahay nebigoo tobankan soomaya sagaalka maalmood macnaha alimaamu nawowi sharaxa muslimka wuxuu yihi xadiidkan waa in markaa yuta-awalu qowluhaa lam yasum ilcashra tobanka maalmood ma soomin waa la awilaa buu yidhi nacam sidiisaan daahirkaa ma ku soconahay sababtuna waxay tahay horta yowmu carafaaba ku jira soo maaha nacam tobankan maalmood yowmu carafaaba ku dhex jira nacam marka yowmu carafana in nebigu uu soomi jiray waa loogyahay nacam oo nebigu uu soonkeeda dadka weliba ku tirtirsiiyey marka tobankan maalmood ma arkin nebigoo soomaayo yacni waxaa ku waxaa yowmu carafana soonkeedu inuu jiro waxaa arrintaa ay ku caddaynaysaa horta xadiidkan inuu u baahan yahay tafsiir oo sidaan marka daahirkiisaan inaan lagu wadaynin isaga marka wuxuu yidhi e, waxaa la dhahayaa buu yidhi annahu lam yasumhu nebigu inuunan soomin licaaridi maradin aw safarin aw gayrihimaa waxaa laga yaabaa inuunan u soomin waqti waqtiyada ka mid a safar dartiis jiro darteed ama wax kale ow annahaa lam tarahu saa'iman fiihi ama iyadaan arkin laakiin waa soomayay nebiga sal ll l slam walaa yalzamu min dalika cadamu siyaamihi fii nafsi اlamri inay iyada arki weysana ka laazimi mayso inuunan soomin nebiga sal ll l slam ma ka laazimayso fi fii nafsi اlamri marka anaan arkin unbay leedahay iyadaan arkin macnaheedu marka haddaysan arkin ma soomin maaha macnuhu marka maka laazimaysa saas xadiid hunaydana waa jiraa oo axmed iyo uu warinayo oo oo maalmaha soonkooda tilmaamayo marka laysu geegeeyo xadiidka caamka oo uu ku bilaabay baabkana la fiiriyo waa inay bannaan tahay marka qaala baabu siyaami yowmi carafa maalinta carafa soonkeeda wuxuu ku yimi wabihi qaala xadaana axmed bnu cabdah qala akbarana xamaad bnu zayd qala xadaana haylaan bnu jariir can cabdillahi bni macbadin الzimaniy can abi qataadata qaala qaala rasuulu lah sal l slm siyaamu ywmi carafa maalinta carafa soonkeeda inii axtasibu cala allahi waxaan ilaahay korkiisa ugu ajartirsanayaa asanata alatii qablahu waalatii bacdahu sanadkii ka horeysay iyo kan ka dambeeyo ayb yaan ugu ajar xisaabsanaa ayb xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix wbihi qaala xadaanaa hishaam bnu camaar qaala xadaanaa yaxya bnu xamزة can isxaaqa bni cabdillaahi can ciyaad bni cabdillaahi can abi saciidin alkhudriy can qataadata bni nucmaan qaala samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul nebigoo dhahayaan maqlay man saama ywma carafa maalinta carafa qofkii sooma gufira lahu waxaa loo dhaafaa sanatun sanad ayaa loo dhaafaa amaamahu hortiisa iyo wasanatun sanad bacdahu gadaashiisa ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa waahim bimara isxaaqu bnu cabdillaahi waa isxaaqu bnu cabdillahi bn abi farwa waa matruuku lxadiid zayd bnu aslam ayaa mutaabiceeyey laakiin ninka ka warinaya cumar bnu suhbaan waaye isaguna waa matruuk xataa haddii ictibaar ma galaba say laftiisa wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba wacaliy bni muxamedi qaala xadaanaa wakiicun qala xadaanii xawshab bnu caqiili wahuwa abu dixyata albasriy hiqatu qaala xadaanii mahdiyun ilcabdiyu waa mahdiyu bnu xarbin ilcabdiy maqbuulu can cikrimata qaala dakhaltu calaa abi hurayrataan u galay fii beytihi gurigiisaan ugu galay fasa'altuhu can sawmi yowmi carafata baan su-aalay maalinta carafa soonkeeda bicarafaat lagu soomo xaajigu macnaha carafo markuu taagan yahay faqaala abu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu reebay can sawmi yowmi carafata carafa maalinkeeda in la soomo bicarafaad in lagu soomo yacnii xaajigu isaga ma soomayo maalinkaas waa laga reebay inuu soomo xadiidkan isnaadkiisu waa daciifo mahdiy waxaa ku jira mahdiy bnu xarbin alcabdiy waana daciif ninka waxaan ujeedaa maqbuul waayo wuxuu u baahan yahay mutaabaca ugu yaraan amase waaba majhuul marka yani xadiidkan daciif ba ha ahaada laakiin nebigu sala allahu calayhi wasalam maalintii ou carafaad ou taagnaayey ma soomin isaga waayo haweeneydii markay u keentay dadkii baa ku dooday nebigu waa sooman yahay ima soonna haween baa marka haruub ugu keentay caano waa u dhiibtay nebigu waa cabay sala allahu calayh wasalam meeshaasna waxaa lagu ogaaday maalintaa inuusan soomin nebiga sal l marka sunnada ficligaa waxay tusay inuunan soomin marka saasaa fiican inaan la soomin qofkii soomaayana ma laga reebayo mamnuuc ma ahan in la soomo yowmu carafa nacam maalmihii la reebay kuma jirta nacam maalan haddii qofka saddexda beri inuu iska soomo ou rabo xaajiga wuxuu ka dhigan karaa toddobada sideedda iyo sagaalka toddoba sideed sagaal oo soomi karaa fasiyaamu halaaثata ayaamin fi اlxaji tii la yidhi waayo yowmu carafa isaga lama reebin soom xadiidkan daciif waaye bacdi salafna waa soomi jireenba qaarkood waa soomi jireen ee waxa uun xaajiga unbaa loo turay oo waxaa isaga inuu iska dhaafo waxay waxay u fiican tahay xaajigu ducada inuu u helo fursadaan la rabaa meel bannaanana waa taagan yahay kulayl haddii uu jiro waxaa laga yaabaa inuu iska daciifo ducadiiba fursad u waaya hadhow nacam marka inuunan soomin baa fiican dabcan ayb hada aakhiruhu wallahu aclam salى اllah wslm lى nabiyina